wacan mar kale dhegaystayaal waa barnaamijkii aada wada sugayseen ee caweyska washington caawana yaa nala jooga oo nala caweynaya iyadiio la wado oo highway socota ayuu meelaha binaan iga tusa baabuurta ay jiid gaadheen moogta
waa injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid oo caawa ka sheekaynaya dhallinyaronimadiisii iyo jacaylkii ku helay ruushiya sidoo kale waxaan idin hayaa qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysigii aan la yeeshay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye waa caawa iyo caweyska washington qaybta hore ee barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa marti igu ah oo nala caweynaya siyaasiga caanka ah ee injineer faysal cali waraabe injineer faysal oo aan kula xiriiray khadka taleefonka ee magaalada hargeysa ayaan ka codsaday in wakhtigiisa mashquulka ah uu qayb yar ugu yabooho bulshada soomaaliyeed ee ku xiran barnaamijkan caweyska aad ayaan kugu mahad celinayaa injineer faysal cali waraabe marka hore marka xiga waxaan rabaa inaad iigu bilowdid dhallinyaronimo waxaad ku sifayn lahayd de waxa weeye ma dhalinyaro waxa weeye nin dhalinyaro xilma saarna waa iska dabayshu iska sidato oo qof aan mas-uuliyad xitaa qaadi karin waktaa culus mas-uuliyaddu qaadana aan xitaa culayska dareemi karayn oo naftiisu la ciyaaray hawadiisa la ciyaaraayo ciyaar si wanaagsan aad u sifaysa injineer faysal maxaad ka aaminsan tahay waxaan la yidhaahdo jacaylka maxaad ka aaminsan tahay aragtidaad ka haysataa muxuu yahay de jacaylka horta waa waa jacaylka maahun jacaylka afeerka ee wada jacaylku jecel saaxiib baa jira hooyadaa baad jeclaanaysaa ilaahaba inagu abuuro inagu dhex abuuray muxubayna yeelana bini aadamku waa waa wax ilaah inagu abuuray jacaylku jacaylka dee marka jaceyl magaranaysaay gabadh gabadh aad jeclaatay iyo waxaasna waa wax dheeraada waa tioo sii xoogeysata uun oo gees kasta aad ka eegaysay geel magaranaysaay dee guur iyo galto iyo gal inaad magaranaysaay afeer la yeelatay baa weeye laakiin dee jacaylku bini aadamku uu ku abuuran yahay waxaan isku naxariisanaa weeye waxaynu kuwada shaqaynaa weeye oo waxaynu isku ixtiraamnaa weeye jacaylku waa wax jira ilahayna waa abuuray subxaana watacaala aad iyo aad marka laga soo tago jacaylka kan waalidka iyo ubadkiisa ay isu hayaan ma dareentay midkaas ka baxsan weli adiga haddaan kula kaftabo de marka dhalinyada tahay waad ka jeclaanaysaa anoonyar baan tegay qurbaha aan tegay scholarshipka sideed iyo toban jir baan ahaa markaan tegay markaan joogay markaa de halkan maan warwareegi wax jeceyl maan oqon laakiin markaan tegay raashiaan tegay magaalada raashiya tegay sanad joogay inaan poland ka tiri waan markaa isbaranay inantaas ay igu horeysay inaan la yeesho magaalan saaye xiriir dee saaxiibnimo oo dee aad oran karti waanu kala helnay waxaan ugu tegay poland markan poland maalintan ka dhoofiyey aan poland tegaya was mataqay very sorry baan ahaa inaan to mishar inaan ka tegayo aad bay igu xumeyd fasaxii baanu tegay fasax shikaawan buu ahaa waxaana joogay ma week markaan week joogana baxayay oo jabiyay dhan maarkay tegayey iyaduna way ogeysay adna i was adna adna maan happy maan ahayn ka tago laana markuu markuu markuu ninku markuu ninku weynaado hooyo ka weynaado wuxuu u baahan yahay wax hooyo kale oo xinaaniyo xanaaniyo keerganayo u baahan yahay aad iyo oo magaalada oo kalgacabtusuu u baahan yahay marka taasi waay xaaskaagu marna ay tahay xaaskaagii marna ay tahay hooyadaa oo kale oo hooyadaa adoo markaa qaawan kuma arki karta laakiin xaaskaagu way ku asto si hooye ku markaa yareed ku hayn jirtay ayay ku haynaysaa xaasko marka markuuninku u baahan yahay qof keelgareeyo ah oo lamaan oo si hooyo kale kalgacal u haya oo baahan yahay inantana u baahantay qudhadeed saas oo kale aad iyo aad aad iyo aad marka markaa dib dib dib ma soo aragteen gabadha markaa kadib
kabada mar dambe haddana igu timi magaranaysaa haddana mosco igu timi moscoaan ku badanay waxa tii tuulis baan imanaya mosco markaa linagareed baan joogay moscoaan tegay meeshaan ku badanay subxaana watacaala waan isla garan weynay subxaana watacaala iyadiio la wado oo highway socota ayuu meelaha binaan iga tusa cajiib baabuurta ay jiid gaadhe moogta moogta marka marka alxamdulilah alxamdulilah accident waa u hela qofki moske kuma nooleen hodeelka imay soo qorin meel baan ku balanay meesha igula balantayna subxaana watacaala waxaan ku kulamo nin aan magri magaca jiro ciidanka saraakiisha loo soo diray muska ah oonu isku reer nahay oonu maqli jiray lakiin aan arag ayagoo meeshii taagan isaga ballanku leh ana waxaan ilaahayn dhayar aan lama ilaahayn dhayaraa taha ninkii baabaanu la taagunba gabadhi oo la wado oo tourism la wado grup uuban meel ka arko taw uban ku irinta ninka ka cararay ninkii waa ilowdaa la joogtay ninka wa ninka waa iloobi haye marka alxamdulilah marka marka gabadhaas waa soo koobaynaa wakti kugu dheereen maayo gabadhaas xaggee ku dambeysay gabadha des markaa ay muska gudkaisku kay dambaysan filayaan waaye waaye waa ka gudbaynaa waaye hadda kolley faysalo waxaan ognahay in dhinacna aad ka tahay reer koonfur galbeed marka afka mayga afka mayga sidee isku tihiin afmayga iska da afmayga af xamarkan xitaa anuu afar toban jir baan ku tegay soomaaliya xamar ku tegay waxaan shaqada bilaab ka bilaabay baydhaba haddana waxaan ka bilaabay aduu wixii laohan jira abarjuba galbaaliga markaa la sameeyey haddana laga diray xudur baan tegey inanta waxaan inanta xaleyna ku wada jirnay xaaska ilaahay reerisiiya laakiin waxa weeye amba ha ahaato af haweynta amba ha ahaato afta kala kala accent bayno kala af bayno ma moodina habeen qura xamar joogay حتى فير فير ما أنا مبتع فير فير لو ترى اسكدا أفرح وين اسكدا أفرح وينو كان أخراسن وسرر وسكوا الله حتى نقول taasaaba cajiiba marka gabadha afka mayga ku hadashaa afkee ku wada hadashaan ما ما قبل واحد ولا ما قد قبل أفسما بين قادبها إلى أوارك الشقية واحد تقانا دبل أفضل وتقانا ويكافر لسه marka afka mayga waxba kuma dhiginba kumaba barinba ما ما تي كم راحوا كم كم كم كلا kan kale ka xoog batayo waayo waa iska soo xiraynaa marka injineer faysal cali waraabe waa ku faraxsanaa horta inaad barnaamijkan caweyska aad caawigala qayb gashay heesaha heesaha heesaha sidee isku tihiin jacaylka horta anu baalaha heesa ma dhegeysto waxbaan akriyaa laakiin haddaa laga tegi waayo berigii waxaan markaan safarada u baxay waxaan dhiganan jiray fanaaniinta labada qaar baan aragba beri dhowtaan khadrad daahir beri dhowtaan bartilaha naxariista ma ogtahay allah naxariista
cajalada waxaan ka dhegeysan jiray badan oo jeclaa heesaa maxamed mooga qaado ayaan markaan safarada u baxayo aan tilaalin jiray inkastoo kalaaskayga anuu iskuulka markan garay waxa ka soo baxay isku kalaas ahayn saddex fanaan baa ka soo baxay axmed mooge isku kalaas baan ahayn ina gacayte axmed gacayte gacita yuusuf isna isku kalaas ahayn cali cali salmaan bidde isna isku kalaas baan saddexaas waxay ka soo baxeen kalaaskaygi anada qoray fifty eightka uulada anada qoray ayay ka soo baxeen marka allah u naxariistee maxamed mooge maxaa ka xasuusataa heesahaad waddada ku mari jirtay waxaan ka xasuusatee tu tu tu leeyahay ma garanaysaay waan soo socdaa kowde waan soo socdaa kowde taas maku leeyahay waan soo Eh, weligaa socdaa waan jiraa.
kowdhe warna waan sidaa Hadda waan labadhe sidaa labade
waxaan saatir ku qorin hawsuu dhabaalayn kala saarun iyo been kala garo siriyo caad ainsalaad weligeed kala tahay sun iyo faral u ogow saxyoomaan u ogow saxyoomaan inaad saamtidiyo sanqaatirasha kalaaga nafjacayl sawaabayo sanka ku daloosho kusuri hogaanbaad awsida maqaarke ha ku daba saqlayseen ha u gaadhinseetada sogsogtiyo cadaadiyo ha ku saydhin laama waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxarlaay ha fududaa waan waan soo socdaa kowdhi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa kowdhi waxna waan sidaa labadhi samir yeelo weliga saxarlaay ha fuduuda
degdegen saxarlaay saxarlaay ha fududaan hafududaane yatan aakhiro xagay jirtaa dhaalo aada u fiican jirin jiray alxamdulilah fanaaniinta fanaaniinta waxaad arab ku dhufatay inaad beri dambe aad baratay allahu naxariistay khatro daahir Ah, ah.
heesaheeda he- heesaheeda innaba heese badan bay qaadaa asaa qaar m- asaa wax ma ka heeso maqashay fiican bay qaadi jirta heeso fiican heeso fiican bay qaadi jirtay quladeeda ilaaha naxariista ah Ee, waanan arag oo sirwaadiyana geli mowta haye way iska xaaladuun ma dhegaysan
Ee, may waa- waan dhegeysataa waan dhegeystay way iska waan xaaladuun dhegeystaa Ah, waan dhegeystay waan dhegeystay alxamdulilah dowlo baan ku dhegeysataa dowlo waxaan sanay waa dowlo anoo jooga Ah.
xaalad baa lagu jira miyaa markaas may maya waxaan ku jiray eh, Ge- gerbaare maga de gerbaare idlaheeda markaasaan dhisiyo weekendkan weekendkan tegi jiray eh, bulo xaawa iyo iyo iyo doolo marna doolona aan saaxiib ahaan baa yaa yaa ka ahaa dhiisay cali loan jiray cali cali falasi ayaa ka dhiis ahaan marka waan u tegi jiray weekendka marna markaasaad bulo xaawa markaasaad dhegaysan jirta way iska xaaladuun markaasaa isaaji ah aysan jiraa alxamdulilah wax maka wax maka xasuusataa heestaasi way iska xaaladuun may ama- wa- wa- weli anoo yar baa la yidhi, ba gabay heeg gabay sheegan gabay ma ma qabto axmed sheegan ma qabto
injineer anoo faysal reerkii oo wada gaba injineer faysal dadkiina war maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhegaysanaya oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto ilaahay akhridan hagaaji subxaana watacaala akhridan hagaaji ummad wanaag isbartan ilaahay naga yeelo aad baad u mahadsan tahay injineer faysal cali waraabe weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan barnaamijkan caweyska washington idinku maqashiiyey qaybo ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeeshay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer jiheeye qaybtan caawa aan idiin hayo aan idinkaga hayo abwaanka waxa ay ku bilaabanaysaa heesaha koox ahaanta loo qaado ee uu sameeyey abwaanka way jiraan heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan waxaa ka mid a heesta la yidhaha qurba joogga dibadow
adulahan qalbigiyo silex soo damashaan dooxadii camudiyo goorane soo duro darbadadaaru soo gudu idiaga barshooga tuturkeeda caadiyo soo go'aw calixay jufooyinka isdabaya idagelin ku dayaasho ayaa quurba jooga dibado indalkeenu hodan yahay malaama dareemi kolka diriirku yaad helo kaalay soo dalxiisoo kaalay taqabyadaa isaga biye kaalay soo dalxiisoo kaalay taqabyadaa isaga biye
deegaankii wajaal iyo dalgabilay daymoo dalsankii jaariyo allay baday ku soo duur udanta fehesmo idhoogso agamsaha arabsiya dusheediyo sayla darafka saaro ilaa dooda madaweyn dhankaynu daalaco urbajooga dibadow intalkeenu odayahay alaama dareemine dalka diririgu yaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay daltabyada iskaga biye
hawdoo maalku daraariyo kuma taasha taasho makaydhaan ka soo dabay taagana ku tamashnee ilaa maataro soco salaxlay ku soo duub xabaaloo dareemale lambargeel ku soo maal kasoo daatag masalaaho kurya sama ku diiblogo hayaa urna jooga dibado in dalkeenu hodan yahay malamaha dareemine marka diriir kuyaad helo kaalaysoo dalxiisoo kaalay qabyada iskaga biyey kaalaysoo dalxiisoo kaalay qabyada iskaga biyey
suudasaba wanahaadiyo dararwayayna soo baro dooxadii jaleeliyo geedeeb la soo arag dacar budhoqo soo dhaaf dariseema dheeriyo taabta gacanlimax qabo degmaadii jacaylkiyo dadkaadii berbera dhugo naroolana kosiina soho qurbajooga dibadow in dalkeenu hodan yahay malama dareemin waan qurbo joogga ku gubaabinayay inay dalkooda aanay ilaabin oo ay dalkooda yimaadaan oo ay u soo dalxiistaan oo ay nimcada iyo barwaaqada taalla eegaan dabeetana walow aanan geyiga soomaalida wada marin heesta oo ay xilligaa ku ekayd inta somaliland ayaa erayadeeda waxaa ka mid ahaa dul ahaan galbeedka iyo saylac soo damaashaad dooxadii camuud iyo boorama ku soo durug garbadda dar u soo gudub dixda agabar soo gaad durdurkeeda caadiya soo daawo cali xaydh jifooyinka isdabayaal midba gelin ku daanshood qurba joogga dibadda in dalkeennu hodan yahay mala amaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiisoo daltabyada iskaga bi intaa markuu cabdi fanax yidhaahdo ayay degga nuur ka daba qaadanaysa oo waxay odhanaysay deegaankii wajaali iyo balgabiilay daymood hudaan daafaheed iyo ku ildoogsa agamsaha dalsankii ijaariya allay baday ku soo duur saylo darafka saaroo ilaa duudda madaweyn kaynkayn u daalaco qurbajoogga dibaddow in dalkeennu hodan yahay malaa maad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiis oo daltabyada iskaga bi inaan cawaalo dayr laydhaa oo fanaana oo loo goran ogayay ma garanaysaa inuu ka soo jeeda cabdirashiid cali xamari iyo fu-aad cali xamariya ay abti u yihiin ayaa dabeetana ka daba qaadanaya oo wuxuu odhanayay hawdoo maalku darariya gumar daansha daanshood banka idhanka soo dagay deganaan ku tamashlee ilamaa daroor soco sallaxley ku soo duub xaabaaloo dareemele dambargeel ku soo maal ka soo daadeg masallaha guryasama ku diifrago qurbajoogga dibadda in dalkeennu hodan yahay malaamaa dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxiis oo daltabyada iskaga bi dabeetana sahraylays baa ka daba qaadanaysay oo hargeysa ka kaxaynaysay fuwaad cali xamari baa isna berbere kasii qaadaya dabeetana ilaa laascaanood buu soconayay inan baa dabeetana iyaduna gobolka sanaag laydhaa kusoo gabagabaynaysay heestaa intaasaan kaga gudbaya waxba eriyadeeda inta dambe waa layla dhegaysan doonaa
kaalay soo dalxiisoo kaalay daltabyada iskaga bii kaalay soo dalxiisoo kaalay daltabyada iskaga bii
biyo kulul darkeediyo jarmaad xagga dubur yaalayso dawaafo siimardowga bilicdane duqeeloo dhasoo duur odweyniyo daldhawan qaba oo uodana marsoo darin ilaa oo ku siida asxaanoodu diga rogo dhammaan soo la dahansho urba jooga dibado in dalkeenu hodan yahay malaama dareemine marka dib idinku yaad helo kaalay soo dalxiiso kaalay tabyada iskaga biye kaalay soo dalxiiso kaalay tabyada iskaga biye
waxaan rabaa intaadan fanaaniinta kale heesahaaga qaada intaadan u gudbin abwaanjaheye marna ma kugu soo dhacday ama macnaha ma ku hakatay heesaha ay abwaanada kala sameeyeen intaad ku dul hakatay heesahaasi si gaara ma ugu fiirsatay ama haddaan si kale ama haddaan si kale u dhiga ma jiraa heese ay abwaanada kala sameeyeen abwaanada waaweyn sida hadraawi cabdiqays ma jiraan kuwa aad la yaabtay oo aad si gaara aada u dhuuxday way jiraan oo ma soo koobi karayo laakiin abwaanin waxaa jira markay heesayaan aada moodo inay si internationala u heesaan sida heesta buunis qaadee cabdiqays baa sameeyey baan u malaynayaayee la yidhaha godobta bosniya iyo heestii qarka golan hay waxay caan ku tahay qalbigiiyo waxay maqan qasnadihii jidhkaygae maqumaniyahay bixin waa golan hay waxa weeyaan waxay u dhaxaysaa israa'iil iyo suuriya dhexdooda waa halka ay israa'iil biyaha ka cabto halkaa dagaalkii ka jiray iyo suuriya ku dagaalamaysay iyo halkaa ma garanaysaa xaaladii ka taagnayd buu axmed saleebaan bide ku sawirayay wa gartay waxa heesaha cajiibka ahee aadka iyo aadka u cajiibka ah bay ka mid tahay abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheye guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
say